madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey ee dalkaasi ethoobiya kaas oo u dhexeeyay dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale dowladda eritereya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in ugu horeyntii dowladda ethoobiya oo uu kala hadlay faragelinta ay ku hayso gudaha soomaaliya isagoona uu sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed uu soo dhoweeyey dhammaan qodobadii dowladdaasi ethoobiya ay kala hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in labada dal si weyn ay ugu faa'iidaysan doonaan isdhexgalka dhaqaale dhinaca horumarka amniga ka dhexeeya dalalka ethoobiya iyo soomaaliya waxauna sheegay in taasi ay dhalisay in ay imaado inay iska kaashadaan waddamada geeska afrika ee ethoobiya eriteria iyo soomaaliya arrimo badan oo xilligan muhiim u ah dalalka geeska afrika ku yaalla
in soomaaliya aada loogu hayay faragelin qaawan toos ah iyo mid dadbanba khaasatan sanadihii ugu dambeeyey ee iska caddeed dowladaha dariska ah khaasatan etoobiya inay toos siyaasadaha soomaaliya ee faragelin ugu haysay mar alla markii anigu aan tegay meesha oo aan la fadhiistay prime ministerkii hore xeele maryam waxyaabihii ugu horreeyay aan kala hadlo waxay ahayd in etoobiya ay ka joojiso faragelinta qaawan ee soomaaliya ku hayso oo aan u macaamilno laba dal oo deris ah aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee labada dal ay lahaan karaan waxaa ka dambeeyey todoba bilood ka hor in etoobiya ay dooratay prime minister cusub prime ministerkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wejiga mandaqada ama geeska africa isbedel weyn ku dhaco hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha annagana mar walbaba aan uga faa'iidaysanayno inay dan noogu jirto in soomaaliya fargelinta laga dhaafo dowladaha dariskana aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi prime ministerkan cusubna runtii aada iyo aad ayuu usoo dhaweeyey waxyaabahan ka wada hadalna waxay ahayd sidii labada dal ay ugu kala faa'iidaysan lahaayeen maxaan ku irahdaa hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale
dhowaan dalka ethoobiya ayaa lagu soo gabagabeeyey heshiisa saddex geesooda kaas oo u dhexeeya dowladaha soomaaliya ethoobiya eritereya kaasi oo intooda badan looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka soo baxeen islamarkaana ay ku heshiiyeen madaxdii ka qaybgalaysay shirkaasi